waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed xaafadda isli degan ama xaafadan ama khaasatan nairobi inay isdiiwaangelinta iyo qaadashada doorashada inay ka qayb galaan oo muddo saddex cisho ay ka dhiman tahay waa fursadii ugu dambeysay hadda labaad ee guddiga doorashadu ay usoo gudbiyaan shacabka marka muhiim waxaa ah inay qaataan kaarka codridida ee doorashada maxaa yeelay doorashadu waa xaqa dastuuriga ee qofka uu leeyahay annagana maadaama oo wadanka aan ka tirsana ama aan ku jirno oo nairobi joogno inaan muujino numberkeena iyo awoodeena doorasho ee siyaasad ahaan in la muujiyo waa muhiim taas ayaa waxayna tusinaysaa oo adig qofka na siinaysa mudnaanta shacabku iyo jiritaanka bini aadamka uu leeyahay wadanka gudihiisa uu ku leeyahay taasaa muujinaysa marka ko waxaa numberkii waan leenahay laakiin qaadashadii iyo iyo iyo ficilka ayaa lanoga baahan yahay qofku inuu markuu qaato uu doorashada rido markaasaa lala muujinaya oo lagu ogaanaya waxaa tahay iyo numberkaad haysato iyo awooddaad leedahay markaasaa la ogaanaya marka in inay inaan inaan awooddeena isticmaalno oo numberkeena isticmaalno oo doorashada ku isticmaalno ayaa muhiim ah oo kaarka la qaato waxaa kaloo u sheegaya shacabka soomaaliyeed khaasatan dadka reer isli ama nairobiba dadka qaata idga ee dhalinyarada ah ee idga qaatay idyaal badan baa waxay yaalaan xafiiska idga laga goosta ee majengo yuu yaalaa waa ilaa lix boqol iyo konton kaar ba hadda taalo oon la qaadanin magacaantoodii hadda lanoo soo gudbiyey diiwaangelintoodii marka xafiiska ha tagaan xildhibaanka magacaantoodii halkaasuu yaalaa ha doontaan idga saddexdan cisho gudahoodna markuu qofku idga qaato haddana ka qaato kaarkii kolkii hore inaan in shacabku aan dhahno oonu ka cabano id ma haysano oo ama idga waa lanagu adkaynaya haddaanu soomaali nahay haddana nasiib daro waxaa ah idgii lagu siiyey dadaal weyn kadib lagu ogolaaday in nairobi laga qaato oo xafiiska xildhibaanku uu shaqo badan ka sameeyey si loo keeno vetinkii lagu samayn jiray magaalada gudaheeda waxaa lagu sameeya xaafadda kamkunjiha lagu sameeya idgiina kamkunji baa laga qaaa ayuu yaalaa oo waa ku diyaar inaad qaadatid oo haddana doorashada ka qayb qaadatid ayaa muhiim ah marka shacabka taasna waxaan uga waxaan ugu bishaaraynayaa idiyaashoodii way yaalaan ha qaataan markay qaataanna kuradii ha qaataan oo oo doorashada si ha dhow tog doorashada guud ee waddanka dhacaysa bisha sagaalaad aada looga qayb galo oo la muujiyo awoodeena iyo iyo iyo kartideena guud aynu leenahay aan muujino arrimo kale oo soo kordhi baa jiro xagga amniga xaafadda isli inay ku badatay tuugadii oo dhici maalmahan dhowr kiis oo kiis oo isku dhadhow oo xaafadda dhexdeeda ka dhacay baa jira waan ka xunahay arrintaas iyadoo booliis badan xaafadda dhexdeeda ay joogaan inay haddana arrimaha dhacaan baaritaan baanu wadnaa dowladdu iyo hay-adda amniga waxaan u gudbinay dhacdooyinkii marka hadda waxaa la baaraya baaritaan baa lagu samaynaya wixii caddaynaya meesha laga helo ayay ayay askarta baaritaan ku samaynayaan si hadhowto karta ka hortag loo sameeyo ama laisku dayo xataa shaksiyaashaas in lasoo qabto because markay c c cameradu qabato waxaa laga yaabaa in la garto boolisku waxaa laga yaabaa si siyaabo badan bay boolisku u shaqeeyaan inay gartaan baaba laga yaaba shaksiyaashii marka oo la dabagalo oo lasoo qabto taasna waa ugu bashaaraya shacabku inay baaritaan dawladdu wado hay-adaha idaacaddu hay-adaha boolisku ay wadaan baaritaan dheer ay wadaan annaguna aan la shaqayn doono oonu shirar dheeraad oo badan aanu la geli doono muddo dhow gudaheed wiiga soo socda baaritaankaas aanu aada u samaynaynaa oonu si aan uga hortagno burcadan dadka xaafadda aada ugu soo badatay cabasho kalena iyaduna way nagu soo kordha korodhay beryahan oo xagga booliiska ah ayadana waxaanu u ballan qaadan shacabka in askartan la leeyahay dadka ka qabtaan oo sharci bay weydiin oo lacag ba qaataan arrintaa iyadana waa istaajin doonaa cabashadii waanu diiwaangelintii baanu wadnaa weekend gudihiisaan dhamaynaynaa diiwaangelinta markaan ogaano inta meelood ee dad lagu qabtay ama wax laga qaatay ama intii booliiska lageeyey muddo lagu haayay waxyaalaha intaasna waanu ka shaqaynaynaa waxaanan u ballan qaadaynaa arrin shacabka soomaaliya ee ku nool xaafadda isli arrintaas in isbedel uu ka dhici doono waxaanu la kaafashanana xafiiska xildhibaanka waanu u gudbina hadda cabashooyinkii wuu la socdaa inaanu diiwaan gelino oonu ogaano booliisku meeshay ka yimaadeen xafiis police stationka ka yimaadeen aanu ogaano oonu markaa ninka police stationka meesha haysta aanu tagno oonu kula xisaabtano falalkan ay nimanka booliisku sameeyeen ay shacabka ku sameeyeen taasna waanu diyaar baanu nahay waanuna samayn doonaa insha allah shacabka waxaan u ballan qaadaya in isbeddel u dhici doono arrintaas oo booliiska dadka qabanaya ay istaagi doonaan insha allah